waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
ibraahim ismaaciil wagar xasan horta marka hore waa ku salaamaya adiga iyo dhegaystayaasha idaacadda kulankaasi horta marka koowaad principally dee waa soomaalidu waa tii odhan jirtay aynu wada hadalno oo aynu heshiino qadiyadda soomaaliya iyo somalilanna dee waxay tahay uun inay ku dhammaan karto in la wada hadlo oo wax laysla meel dhigo laakiin waxaan hoosta ka xaqiiqayaa arrinta shalay ka dhacday abis ababa inay ahayd mid aan u arko in la tahriibinayo oo aanu qalmin shacbiga reer somalilan iyo shacbiga soomaaliya midna waayo dadka bini aadamka ahi de marka ayagu goostaan inay wada hadlaan ayay wada hadalladu wax noqon karaan laakiin wada hadalladani waxay ahaayeen sida laga warqabo wada hadallo uu ku amray oo isugu yeedhay oo uu qolka isugu geliyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mister abay axmed markaas dee walaalow mar haddaanay ahayn wax ummadda soomaaliyeed ka soo go-ay wax madaxdooda ka soo go-ay ee ay ahayd wax cid kale meel kale kasoo tahriibisay oo arrin madhalaysa ayuun baan u arkaa kulanka halkaa ka dhacay waa gartay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya markuu dalka dib ugu soo noqday wuxuu bixiyey raaligelin wixii dhacay dabeeqadii sideetamiyadeedkii see u aragtaa raaligelintaas
marka koowaad horta madaxweyne farmaajo waan ku hambalyeynayaa inuu noqday mas-uulkii koowaad ee wax ka qira dhibaatooyinkii ka dhacay somalilan waa madaxweynaha koowaad ee bedelay madaxweynayaashii faraha badnaa ee soo maray soomaaliya tan iyo dawladdii marka laga soo qaado dawladdii faldambiyeedkaa geysatay intii ka dambeysay waa madaxweynaha qiray inay meeshaa wax ka jiraan wax ka dhaceen laakiin waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo halkay lahayd ee laga filayay horta ma dhigin arrinta waayo meeshan waxa waa kow waxa weeye haddii la doonayo in ummadda soomaaliyeed laysu keeno oo la wada hadalsiiyo ama ha iskala tagto ama ha isku noqotee horta waa in wax laysla qiraa oo laysla qiraa in meeshan faldembiyeed ka dhacay ciddii geysatay faldembiyeedkana loo aqoonsado shaksiyaad dembiilayaala oo xuquuqda bini aadamka meel kaga dhacay malihiin hadda maxkamad ha la soo saaro oo dee ha lasoo taago waayo intoodii badneed way dhimatayba laakiin waa in ummadda soomaaliyeed u aqoonsanto in dadkaasi dad dembiilayaal ahaayeen ummadda soomaaliyeed ee ku nool dee soomaaliya looma haysto dembigii meeshaa ka dhacay ee waxaa loo haystaa shaksiyaad adeegsaday qarankii iyo mas-uuliyaddii iyo dawladnimadii soomaaliyeed marka waa in loo aqoonsadaa baan leeyahay oo dawladda soomaaliyeed u aqoonsataa in meeshaa faldembiyeed ka dhacay shaksiyaadkii arrintaa fuliyeyna dembiilayaal qaran loo aqoonsado halkaasay ka bilaabmi kartaa baan malinaya waa gartay tan u dambaysa marka rajada aad ka qabtid in madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan ay dhulkooda ku kulmaan oo aysan dhicin sida aduga hadalka aad u dhigtay wax lasoo tahriibiyey rajada aad ka qabtid inay kulmaan markaasna ay xal gaaraan iyagu
wallahi waa ta quree loo baahan yahay waa ta geesinimadu ku jirto waa ta ta dadnimadu ku jirto waa ta loo baahan yahay in la sameeyo laakiin arrintaas waxaan u arkaa inaan labada dhinac midnaba ka bislayn baanu arkaa waayo horta dhinaca somalilan kow dawladda hadda joogta ama dawladihii hore ha noqoto dawladda waxaa loo doortay oo loo dhaariyey inay dalka maamusho laakiin dawladda somalilan inay keligeed intay cararto mas-uul ka mida ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama cid kaloo mas-uul ha noqoto intay cararto in madax soomaaliyeed qol la soo gasho looma dooranin waayo waxani waa masiir ummadeed masiirka ummadduna wuxuu u baahan yahay in si ballaadhan oo waafiya looga arrimiyo looga taliyo dabadeedna milgaha ay leedahay meel lagu tigiriyo oo cid kasta oo ummaddan ka mas-uula ay dawladdu markaa ku hogaamiso oo hadday noqoto dawladda hadday noqoto golayaasha qaranka hadday noqoto xisbiyada qaranka waayo xisbiyada qaranku waxay ku fadhiyaan codkii ummadda kala badh waxaanay waxba ka ogeyn oo maa oo madaxweyne iyo dawladi meel la marto waxa weeyaan wax aan suuro gelaynin waayo dawladda looma dhaarinin inay masiirka ummadda ka taliso taa waxaan u sheegayaa da- shacbiga reer somalilan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba waxaan leeyahay dawladda ama madaxweyne biixi ha noqdo ama mid ka horreysay ha noqoto ama mid ka dambayn doonto ha noqotee looma dhaarinin oo looma dooranin inay masiirka ummadda ka taliso iyadu laakiin waxa loo dhaariyey oo loo doortay inay dalka maamusho waana laba nidaam oo kala gedisan masiirka ummadda waxaa mas-uuliyaddii ka saaran tahay dhammaan ummadda somalilan cidda markaa mas- qaranka ka mas-uula golayaal qaran xisbiye qaran dawlad sidaana ay dawladdu ku hogaamiso ayaa loo baahan yahay
runtii anigu positive baan u arkaa special haddaan nahay marka loo eego somaliland iyo culturekii kasoo bilaabmay iyo dhaqanka ay leeyihiin oo ah hada wada hadallo aan heshiina ka dambaysa inta badanna dee soomaalidu dhaqan u lahayd laakiin la moodo iminka inuu kusii hadhay uun dhina- dhinacan somalilandta oo ay ay arrinkaasi jiro mar walba waan soo dhaweynaynaa especially xubnaha firfircoon ee ama dawladda la shaqeeya sideedoo kale ama ama ka mid ah dawladda ama ah ragga eh, wakiilada ka ah somaliland dibadda aad baan usoo dhaweynaynaa oo f- eh, fiiro gaaraan ugu haynaa eh, eh, mawduucan oo mawduucii madaxweynihii hore siinayo ayaa bilaabay eh, waxay ahayd eh, dhowr iyo toban sano ama dhowr iyo labaatan sano ayaa la xidhnaa marka in de soomaaliya rajo kalama qabtee in walaalahayna la hadallo oo la furo En, en, en, en, waan ka xumahay in en, ereygaa idhaaho soomaaliya in hoggaan fiican ilaa hadda oo wax vision fiican laynu eh, aan jirin reasonkana waxaan ku cad- caddeynayaa walaal mantaqadeena iyo soomaalida sida u deg- degtaba waa meel aada u dahan oo dhaqaalaha iyo eh, mataqaana resourceska aada u badan yahay oo loo soo wada jeedo oo la doonayaba in aada loo sii kala furfuro marka waxaa qurux badneed in la isfahmo sida jabuuti wax u fahantay sida kenya wax u fahantay Jib- eh, eh, ethiopia wax u fahantay in walaalkaa oo kaa madax bannaan ay adiguna aada heshid wax lamid ah oo aad hodhowna isga- gacan qabataan oo u n ta wada fadhiisataan oo isu doodaan waxa weyn bay ahaan lahayd qadiyadda soomaaliya ka socota dhibaatada iyo soddonka kun ee ciidamada joogana waxa weyn bay soomaali somaliland ka tari lahayd waa dad sida lagu eh, dhaqankooda lagu yaqaano cabdifad yahay dad eh, firfircoon dad eh, eh, runta ka sheega oon hadalkoodan qarin marka way wanaagsanaan lahayd in albaabkaa uu furmo oo oo ay heshiiyaan shirkan heshiis ama eh, mawduucii somaliland iyo soomaaliya oo furmay maaha waxa weeyaan wada hadalkii oo is arag weeye labadii madaxweyne oo is araga jabuutina way ku kulmeen markii hore jabuutina way ku kulmeen meelo badan bay ku kulmeen inkastoo madaxweynihii hore xasan sheekh oo ahaa ninka xoogaa ka yara firfircoon ahaa dhinaca wadidda eh, qadiyadan waxay dhinaca doonta ha u dhacdee laakiin farmaajo intii hore uu aad buu ugu adadkaa ugu diidanaa iminka waxaan u aragnaa haddaan nahay anagu somaliland ama visionka ama dee eh, arag- aragtida somaliland ay tahay dinta aragtida dheer leh in walaalahayn aanu gacanta isqabsano oo dawlad haddaa laba baasboor la kala sitiya haddii eh, dee deris la yahayba sida jabuuti walaalnimo naga dhexayso marka waan soo dhaweynayaa inkastoo aabihi axmed uu qadiyadan watay oona arkayna xasan oo qadiyadan ay tahay qadiyad uu isagu magac ku raadinayo xaqiiqatan marka runta loo noqdo oo qadiyad soomaalida soomaaliya ama soomaaliyada soomaaliya oo dhan aan- aan- aan aan u ahayn aan- aan- yacni wax guul aan u ahayn reasonkun uu yahay ninkani nin ku guulaystay suudaan oo kale xoogaa eh, galay suudaan eh, marka laga yimaadana elitariya iyagu galay oo nobel price lagu siiyey marka wuxuu u arkaa caalamkii oo dhan madaxweyne eh, prime ministerka canada joogay inuu caalamka u tuso inuu yahay weli mandeelaha labaad ee soo baxay ee xagga nabadgelyada marka waxay ahayd xo- ofiska ama xafiiska madaxtooyada eh, addis ababa inay ku kulmeen waxaan u arkaa inay tahay is arag oo is arag positive ah waan u arkaa waana soo dhaweynaya waa gartay madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale wuxuu raaligelin ka bixiyey dhibaatooyinkii loo geystay gobollada waqooyi oo uu sheegay in dowladdii hore ay u geysatay ma dhegaysatay hadalkiisa seese u aragtaa
maxamed farmaajo walaal soomaalida waxay tidhaahaa hadal wax ma taree ficil baa wax tara inama camaalo niyaddu waxay matashaa ficilka qofku samaynayo qofku ficilkiisa waxaa ka mid ah inuu wada hadalkan baa u magacaabay raggii siyaad bare lakasoo la aaminsanaa fikradda siyaad bare waxaa jira qadiyado badan oo air aviationka ka mid tahay waxaa ka mid a cunaqabatyadan dhaqaalaha waxaa ka mid a ficilkiisa annagu haddaan somaliland xisaabinaynaa farmaajo xisaabin mayno hadalkii ay mar walba nagu nagu soo dhawaysan jireen haddaan nahay soomaaliya ama south soomaaliya ay oran jireen mar walba sidan baa jirta dad walaalaan nahay dad runtii marka farmaajo dib loogu noqdo walaal dee waa inaan samaynaa what's the negative what's the positive labada dhinacba inaan mintan qalin soo qaadano kala jarnaa ereyga ah australia way isticmaashaa apologize baan bixinaynaa aborigines to australia laakiin ficil baa ka dambeeya ficilkaa la akriyaa walaal xasano marka anu waxaan qabaa hadalkaasi hadal loo meeldaye ma ahayn talabada somalilan waxay u go'day ma ahayn xusuuq baa dhaxay dadku inay fahansiiyaan waa la doonaya xusuuqa waa gooni waa qadiyad kale oo laga hadlayo international looga iyo human rightska loo loo galayo wey laakiin qadiyadda la isku hayo koonfurta ama soomaaliya somalilan waxa weeye innagu laba wadan baynu nahay mise waxaynu nahay hal wadan oo gobol ingiriiska ka go-ay baynu nahay mawduuca in la fahmaa wanaagsan somaliland kusoo xeragali mayso inaan idhaahno apologies baan bixinaynaa toban milyan baan bixinaynaa madaxweynaha qaata prime ministerkaanu ini siinaynaa wasiirada haaf haaf baan kala qaadanaynaa qadiyaddu ma taagna qadiyaddu waxay taagan tahay laba wadan baynu kala ahayn ee laba wadan ma wada hadalnaa marka walaal halkaa bay taallaa dhibaatadu qadiyadda ah damageka ha waa ku waa soo dhaweynaya qadiyadda damageka gaadhay ama dhibaatada gaadhay somaliland waktigii ay dayrkii iyo ninetygii dowladda xooggeeda isticmaashay qabiil lama isticmaalin dowlad baa isticmaashay isagoo dowladda afkiisa ku hadlaya apologiska waa soo dhaweynaya waa garta ugu dambeynta marka rajada aad ka qabtid in hadallo dib loo bilaabo oo markaasi wanaag laga gaaro ama go-aama ay ka soo baxaan
walaal ilaahay caqliga ha kusoo celiyaan leeyahay reer koonfureed ama soomaaliya anagu walaalahood baynu nahay anigu waddan quraan isku nahay at the moment inta somaliland ku nool oo reer koonfureeda you can imagine oo businesska kule wax walba kule macnaheeda maaha marka baasaboorka laba baasabor la kala yeesho xudud baa xidhmaysa iyo dad baa isnacaya walaal inay fahmaan baa wanaagsan dadka soomaaliya anigu mar walba diyaar waxaanu nahay oo mar walba u taagan nahay inaan la hadalno walaalahayna soomaaliya soomaaliya dowladdana waa la garab taagannahay in soomaaliya lala hadlo waxa weeye walaal walaalkaa oo buka adaa maciina qasab bal qasab mar walba ay idinta qodobba xasanan kuu sheegay jebiyeen aviationkii bay jebiyeen wixii afka la gelinayay ee ahaa in caalamkuna caawiyaan bay jebiyeen waxay jebiyeen wax walba oo international aidku soo maraya o dhan bay jareen dayuuradihiiba imika u socdaan inay jiraan ay ku degaya hargeysa marka walaal waad arkaysaa qadiyadda waxaa la yidhahaa isha ka dhaalaata ayaa la eegaayo walaal waxaad arkaysaa gudahoodii nag halkaa anigu future fiican kuma arko iyo dhaqankiisi ahaa inuu qoolalka ka baxaan in wax lagu heshiiye laga baxay marka anigu waxaan u arkaa in wax fiican soo socon laakiin haddii dhaqanka somaliland ka hadlay iyo sida anugu u dhaqana sida soomaalida u jecelnahay anigu mar walba waxaan taaganaha in lawala hadlo wala hadal bay nabad ku timaadaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali